arrintan wuxuu yahay mawduucan wuxuu ku saabsan yahay arrimo aan dhawaan ka diri jirnay oo aan saxaafadda dhowr jeer jir jaraa'id aan uga qabanay oo ahaa colaad hurin lagu sameynayo gobolada dhexe oo soona jiitamaysay ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii bartamihiisii halkan in colaad laga abaabulo oo ahayd meel nabdoon lagala xoreeyey argagixisada al-shabaab horey looga xoreeyey gacantana ay ku hayeen maamulka ahlu sunna horey ugu hayeen haddana maamul gobolka gobol gobolka gobolla madaxa ay ku hayso ayaa waxaa soo noqnoqday oo lawada ogsoon yahay dhammaan shacabka soomaaliyeed ay ogsoon yihiin iyo beesha caalamkuba halkan in ay dagaal ka horinaysay dawladda dhexe ee madaxweyne xasan uu madaxda ka yahay diyaarado in lagu soo daabulay saraakiil lasoo daabulay ciidan badan la keenay halkan arrintaasna ay dhacday dagaalkaas uu ka dhacay dhuusamareeb iyo guraceel iyo soona noqnoqday marar tiro badan haddana ugu dambeyntii markii aan dhisnay dowlad goboleedka gobolada dhexe kadib bishii hore ay dhacday in aan hadda kahor ka hadalnay iyadoo lagu soo daabulhayo diyaaradana lagu keenhayo shacabka soomaaliyeed mishaarkii iyo shaqaalaha soomaaliyeed ciidanka soomaaliyeed u lahaa loo isticmaalahayo qarashkii dowladda dhexe loo isticmaalahayo meeshii goboladan la kaalmeyn lahaa in colaad laga horeeyo in loo adeegsanhayo lagu soo daabulayo diyaarado waxa la yidhahda baabuur lagu keenay hub lagu keenay rasaas lagu keenay ayaa horey u sheegnay arrintaasna ay kamid tahay inay colaad ku horanayso dawladda dib ugu horanayso colaado gobolada dhexe shacabkan degan ee walaalaha ah ee nabadda ku noolaa arrintii ayaa si toosa u bilaabatay colaad hurintii baa bilaabatay colaadii baa la bilaabay duulaan iyo weerar baa waxaa lagu qaaday magaalada caabud wax lagu qaaday meelo kaleetana waxa weeye diyaargarow adag ayaa ka jira iyo ciidamo ishor fadhiya arrintaas way arrinta shirka jaraa'id aan ka qabanay waxaan leenahay dawladda dhexe ha kugu tignaato ka waantow dadkaaga inaad colaad ku hurisid waxaa colaada ku xurinaysaa waa dadkaagii waa shacabkaagii weeye waa kuwii la diriraya al-shabaabka weeye marka haddii aad kuwii al-shabaab la diriraya aad dagaal kusoo qaadid ma waxaa gacan siinaysaan al-shabaab idinku ma al-shabaab baa uhiilinaysaan waxaad noqonaysaa arrintan waxay noqonaysaa dawladdu inay ku fikir dhowdahay al-shabaab ay ku fikir dhowdahay mar haddii kuwii dagaalka la galay ee ka xoreeyay deegaanadan ay dagaal kusoo qaaday midda kaleeta waxa weeye waxaa la keenay oo la abaabulay meesha cadaab cadaabe la yihahdo waxaa laga abaabulay barnaamij ayaga u danaynhayo oo ay dano gaara ka leedahay dawladda oo aan shacabka u danayneyn oo bulshada goboladan joogta dawlad inay ku dhisato gobol ay rabtay lagu maran habaabiyey gacantana ay ku qabsadeen wax alla ciday rabeen laka soo qaybgeliyeen siday rabeenna u adeegsadeen dhaqaalihii dawladda iyo baawarkii dawladdana loo adeegsaday lagana soo saaray waxaan hadda dagaalku ka dhashay laga soo saaray masaalixu ma ahayn arrintaasi shacabka degan gobolada dhexe wuxuu ahaa colaad hurin bay ahayd waxaan leenahay dawladda masaalixdaada sidaa kuma gaaraysid sidaan kasoo horjeedo masaalixda shacab shacabada bulshada degta gobolada dhexe masaalixdaada kuma gaaraysid masaalixdaa waxaa ku gaaraysaa si ay ka raalli yihiin dadkaani ay ka raalli yihiin siidaa ummadaani ma la khasbi karo rabitaankooda lama tutuubi karo aragtidooda lama cab lama caburin karo siidaa usii daaya aragtidiina ka waantooma dagaalka iyo faragalinta faraha badan ee aad waxa aad ku sheegteen inaad dana ka fushanaysaan aada ku sameynaysaan wax galmudug la yidhaha ma jiraan wax shacburisa oo halkaa dawladdu ay ku samayso weye ayagaa sameeyey ayagaa keenay diyaarado ku keenay waa wada ogsoonahay hadda baabuurtan iyo saanadan ay adeegsanhayaan iyo ciidamadan ay adeegsanhayaan waa kuwii mushaarka ay siin jireen waa kuwii dawladda qaranka ku adkirsanhayay ciidamada ka dagaalamhaya meesha iyo baabuurta la keensaday waxay og tahay in ay leedahay nabad sugidda soomaaliya qaranka laga soo qaaday loo keenay halkan adaada la keenay loona adeegsanhayo dagaalka rasaastii iyo dhaqaalihii dawladda loo adeegsanayo marka dawladda haaladan toos u wada dagaalkan toos u daa riixaysa waxa adaada ay ka sameeyeenna wax shaqayn kara ma aha ummadda soomaaliyeed oo markhaati ka adduun weynihuna markhaatigu ka yahay